Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa xarigga ka jaray saldhigga booliska deegaanka Huurshe ee gobolka Galguduud oo isku tashi bulsho lagu dhisay munaasabadda xarig jarka waxaa ka qayb galay maamulka deegaanka Huurshe mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug iyo bulshada deegaanka Huurshe ee gobolka Galguduud Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa ku bogaadiyay shacabka deegaanka Huurshe isku tashiga ay ku dhiseen saldhigga marka hore aad iyo aad baan ku mahad celinayaa huusha waa meeshii markii aanu nimid xafiiska aan ka bilownay booqashadeennii ama shaqadeennii kooban ka bilownay waxayna ahayd waa magaalo runtii istraatiiji ah waxyaaba fara badan aan ku doorannay xilligaas isaga ah waa magaalo culummo waa magaalo diineed waa magaalo qiimo badan ku leh gobolkan iyo guud ahaan galmudug iyo soomaaliyaba waxaa farxad noo ah oon maanta ku faraxsannahay mashaariicdii aan maalintaas ka dhagax dhignay si la isu kaashaday iyo si la yeelayba inay hirgashay oo mid ugu muhiimsaneed oo saldhiggii boliiska ah aan galabta ka baxali jirnay oo furnay sharaf bay noo wada tahay innaga iyo ree dowladda iyo reer huurshaba reer huurshe waxaan ku bogaadinayaa oon kuna dhiirigelinayaa halkaa kasii wada markii dowladduna waxbay la qabanaysaa idinkuna contributionkiina iyo waxqabsigiina iyo isku tashigiina sii dhaqaajiya dad bulshadu wa waxna way qabsataa waxna waa lala qabtaa dhammaan runtii badan baan u haynaa bulshada reer huurshe waxaan kaloo ilaahay ku mahadinaynaa meesha maalintaan nimid arrimihii diwaanshisiinta oo aan u nimid inay taabagal noqdeen halkaasna ay diwaanshiintaasi ku ansaxday kuna habay yaraatee aan waxba ka soo noqonin taasna waxaan ku ammaanaynaa dadka qiimaha badan ee reer huurshe iyo deegaanadii kale oo arrintaas ay ula dhacaysay ama ay hawshaasi la lahayd laba codsi oo halkaa laga soo jeediyey waxaan rabaa horta taliye bulshada iyo deegaanka uu ka shaqeynayo ay ammaan u hayaan oo ay u dalbayaan in la dalacsiiyo waa taliye fiican marka siduu dowladda ugu fiican yahay bulshada waxaan rajeynayaa dowladdana ugu fiican yahay annagana waa dalacsinan hadii laa yihahdo reer huurshe baabuurkii aad codsateen oo saldhigga aad u codsateen maadaama adinka iyo dowladdiino iskaashanaya intaan oo saldhigga intaan la-eg hawshiisa laga soo baxay oo la qabtay baabuurkiina waan ka qaadna hawshiisa waana keenayna insha allah tacala aada iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan leeyahay halkan sida loo sheegay waxay isku xirtaa magaalooyin badan waxay isku xirtaa meelo aada muhiim u ah marka si gaar ah amnigeeda ha looga wada shaqeeyo hala la shaqeeyo boliiska iyo hay-adaha amniga insha allah